magaalada habaqoreye dhacda koonfurta ismaamulka wajeer ayaa waxaa ilaamaha ammaanka in muddo ah ayla daaladhacayeen dhisma xumi iyadoo halkaasi aysan jirin guryo ilaamaha amniga seexanayaan xildhibaanka koonfurta ismaamulka wajeer mudane maxamed cado ayaa waxa uu oga hirgeliyey halkaasi guryo iyo sidoo kale xafiisyo shacabka magaalada habaqorey ayaa aada u soo dhoweeyey dhismayaalka ulaamaha amniga u dhisay xildhibaanka koonfurta ismaamulka wajeer iyagoo sheegayna in mudanayaal tiro badani ay soo mareen oo aysan amniga waxba u qaban waan soo dhawaynaynaa muxushmaa cadlow soo dhawaaw magaalada abqori kusoo dhawow dawaynihii abqorin kusoo dhawaaw midda labaad aad baan kugu mahad celinaynaa kaambiga hadda maanta dhex joogna waxaan malaynaa ilaa soddon sano u dhisan yahay waa maalinta koowaad oo nin ibi oo soo galo horta wax uu ka qabto maanta askartaana walaalkaysi waxaa jiifanaya yuruboodyaha yeerarka oo xukunka ay jiifanaayeen maalin hore waad loo ballan qaatay inaad dhisaysa wax ka qabanaysa ballantaydaad waad oofisay
wakti badan bay dhisnayd dowladdana way un joogtay ninba wuxuu ka qabtayba waa wax qoran waa wax adduunka ka tirsan mooshimiya waad mahadsan tahay waad mahadsan tahay bini'aadanka nin walba siduu uu raba ma helo mana heli doono afka waa hadda lagu jawaabay ee u dambeeyey wuxuu ahaa ogaadeen wax baan u qaban waa midaynaynaa way dhacday kama warqabna meel wixii yaraa ee soo baxay aan la geynin muxushmiwa waad mahadsan tahay annaga ninkii ka horreeyey weligii bersad nooma dhigin nooma imanin kuwii ku xigayna cash ma ahayn haddii codkii aan kaa maqlaynin meelaha aan ka maqlaynin wuxuu ahaa ogaadeen baan midayn midayska ogaadeen ead sheegtay yaan kaa sugaynaa qorey taariikh baad ka gashay buugdah baad kaga qoran tahay runta markaan kuu sheego histirigaan qoraayo maxaan u malaynaa ani abaqoorigaan ku dhashay abaqoorigaan ku soo akhrisay intaa askartaanada maxay ku jirtay cooshash laga guuray maanta guryaha dhagaxa oo quraxda badan baa ku dhisan aad baan kugu mahad celinaynaa waligay maarkaan biicaddaa ka horreeye kuwa waxaa jirta bari codsi aan u dhiibay oon dhahay gabdhaha agoomaha iyo gabdhaha ilmaha lagu soo furay ogaaw haddaba waraaqdigu la maqan yahi hebel lama dhahay nin ambiyo soo galu ahay ma fahanta mudane maxamed cadow xildhibaanka koonfurta ismaamulka wajeer ayaa sheegay inay muhiim tahay in laamaha amniga ay helaan guryo wanaagsan iyo sidoo kale xafiisyo ay ku howlgeli karaan dadka qaar baa waxay leeyihiin maanta waxaan u joognaa halkan furitaanka rasmiga ah ee guryihii jiifka ee boliis tender noo joogtaba qorray soo maaha dad baa waxay leeyihiin war ninkan maxaa ku falay boliista waa maxay boliistan uu dhisay oo meelahan u dhisay ma ku raacsannahay arrinta iyada ma ku raacsannahay magaalo waxay magaalo noqotaa marka saldhig boolis oo si fiican u dhisan si habsami a loo habeeyey ay leedahay markaas yay weji magaalo yeelata ibraahim huurey waxbaan ka dhisnay bolice stationkii habaasweyne waxbaan ka dhisnay abakoorey labadaas guri ee ay jiifanayaan booliistana ilaalinaya ee har iyo habeen u taagan sugidda ammaankeenna haddaynan meel fiican ka soo toosin haddaynan meel wanaagsan ka soo toosin shaqadooda si wanaagsan uma gudan karayaan soo maa waxaa kale oo soo dhowaanaya xiriirka u dhexeeya booliska iyo dadweynaha iskaashi dhab aha imaanaya madaxda marka ay maalgeliso saldhigyada booliska iyo meelaha ay joogaan dadka ammaankeenna ku howlan waxay noqonayaan kuwana dhegaysanaya oo markaan idhaahna dadka ha loo turo dadka sidan ha laga daaya si wanaagsan inoo dhegaysta soo ma dhanka kale waxa uu bulshada magaalada abaqorey uu u ballanqaaday inuu u dhisi doono dugsi sare oo u gaara gabdhaha magaaladaasi marka dajifaldhi ma lama tusaalayari intan keliya maaha ma labadan keliyu dhisahay dhihina kuwii kale way soo socdaan insha allah waxaa kale oo qorshaha noogu jiro insha allahu tacaala dugsi gabdhaha ah sidii aan idinka ballanqaaday dugsi sare oo gabdhaha ay leeyihiin in abaqorey laga sameeyo oo iskuulkaas hadda ay wiilashiiyo gabdhaha isdhex fadhiyaan aan kala saarno oo gabdhahana iskuulkooda ay yeeshaan wiilashana iskuulkooda ay yeeshaan haddii ilaah yidhaahdo budgetka iyo financial yeagan inaanan ka gaarin baa laga yaabaa laakiin kan dambe haddii ilaahay idmo waan idiin gelinaynaa haddii ilaahay yidhaahdo waxaa kaloo noo soo baxay oo aan hadda qoondaynaynaa equalization fundka yagii mashaariic kale way iman doontaa haddana haddii ilaahay yidhaahda mar dhow sidaasaanan ku wadaynaa wixii idiin imaadaba inaan idiin kala qaybinno wajeer south waa dhul aada u ballaaran cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta ista ismaamulka wajeer